muradnada dhulka kuma koobna oo keliya magaalada muqdisho magaalooyinka kismaayo baydhabo iyo dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan muradnada u dhexeeya dadka isku haysta dhulka waxaana dhibaatooyinkan sii kordhiyey dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan soomaaliya meelaha qaarkood sida magaalada kismaayo waxay xaaladdu sii murugtay kadib markii dhul ay dowladdu lahayd ay shacab degeen sannadihii lasoo dhaafay dhulkaasi oo lasii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray horaantii sannadkii aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka waxaa sidoo kale jubbaland ay aasaastay laba guddi oo kale ah guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xalinta muranada dhulka waxyaabaha ay soo go'aamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyaystaan inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro dadka rayidka ah qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen islamarkaana waxay maamulka u jeedinayaan eedayn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iidaysanayaan ayna ku boobayaan dhul aysan lahayn waxaa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabarloogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin dadka sheeganaya in weli dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada kismaayo oo codsata inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah
aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaan ku iradaa labaatan iyo gaarahayo kow dhul laba unbaana ka dhisnay laba boos unbaa ka dhisnay sagaal iyo tobanka kalena ma aysan dhisnayn si kastaba ha ahaatee ee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay gurigan goormaa lagaa dumiyey goormaa la dhistay waxay ahayd markii guriga layga dumiyey labadii kun iyo toban iyo afartii yaa kaa dumiyey niman ciidana waa iga qabsaday askar ah oo qoryooley ah sababtuna wallaahi walaalow waxaas wax keliga igu dhacay ma ahayn halkee aniga keligay shaksiyan iisoo ataagay ama keliga iga dhacay ma wax dhacdo ah oo ka jirtay ahayd meeshaas oo waktigaas dhacdo socotay bay ahayd ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay w intaa wixii ka dambeysay waktiga ayada ahaa oo labada kun toban iyo afartii xilli aan dacwoon karo maysan ahayn waxaan dacwooday laba kun toban iyo lixdii baan dacwooday haddee dhibka jira wuxuu yahay haddaad meesha dacwooto dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad ahoo cadaalada ku jirto in maaragtay wax lagaaga qabto waa gartay markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaaraya da waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo dirayaa guriga kasoo dumiya hebel soo qabta raashinkii waxaa lagaa rabaa ciidanka qadadoodii waxaa lagaa rabaa maxaan ku dhahaa inaad maxaan ku dhahaa lacag bixiso oo transport station ahoo shidaalka baabuurka shaqeynaya waxaa lagaa rabaa maanta inaad qayil siiso nimankii ila waa wax qayila wixii marka qofku suu isaga daba warwareegahayo oo isaga daba warwareegaya aniga shaksiyan saan isaga daba warwareegayay at least markay lix boqol oo dollar i gasho farahan ka qaada marka waxaad ii sheegtaa maxaan ku idhaahdaa guddiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira mid uu madax ka yahay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muradnada saabsan meeyarkii duqii magaalada qof uu xil saaraa jira arrimahan midkoodna ma u tegto maxay ku dhaheen walaalo waxaa la furay xaafiisyo waa sida aad sheegayso guddiyaa la magacaabay xaafiisyaa la furay dadka ay ka dacwoodaan waraaqaa applicationa la garaacanayaa waa la geynayaa waan isku dayay waan sameeyey waan garaacanay waan geysanay aniga weli wax la ii xukumay ma aysan dhicinin oo markii ugu horeysay baan intaan yara hanjabay baanan horey ka geysanin laakiin dadkii iga horeeyey oo horteygeysa liisku waa kaal magacyuu leeyahy ilaa kow ilaa wuxuu marayaa kumanaan buu marayaa kow intuu ka bilowday marka dadkii iga horeeyey ba qaar hadda waxaa la yiri waa loo xukumay laakiin weli ma ana arag shaqsi lagu wareejiyay hantidiisii weli ilaa hadda ma ana arag sida sida aada la socotana waxaan anaku ka baqaynaa dad badan baa jiro oo dadka shacabka waxay isu sheegayaan ama dib aan uga baqaynaa meeshaan waxaan isu sheegnaa anaku lacag baa loo furtay oo waxaa lagu leeyahay dhulka waa lagu xukumayaaye waxaas bixiyo waxaas bixiyo waxaas bixiyo marka kadib haddana waxba lama dhamaynayo sidaasaan anaku isu sheegnaa marka xoogaa dibna waa isu gaabinaynaa dacwooyinna way noo xareysanyiin laakiin weli shaksi wixiisi lagu wareejaya markii aan aragno baan jecelnahay inaan ku dhiirano cabdicasiis cabdulaahi maxamed waxa uu isna ku nool yahay magaalada kismaayo waxa uu ii sheegay in dhul badan oo uu ku lahaa magaalada kismaayo oo isugu jiray kuwa uu waalidkiis ka dhaxlay iyo kuwa isagu uu iibsaday aysan xilligan gacantiisa ku jirin waxa uu u tegey guddiga xalinta muranada dhulka ee magaalada kismaayo waxaana uu leeyahay ilaa haatan cadaalad la iima samaynin waaya walaal waa mahadsanta haruunow labada dhul waxay kala ahaayeen dhul sharci buu ahaa laba boos buu ahaa labadii kun iyo shan iyo tobankii baa layga dhistay dhul la deganaan jiray waagii nabadii buu ahaa oo tallaaladii iyo geedihii iyo guryihii cashaan ah oo burburay sagxadahoodii ay yaalliin oo dhul sharciga wareegsan oo diyaanateel ku wareegsan yahay dhulkaa dhul sharcigu ah laba boos buu ahaa xaafadda siinay buu ku yaalaa waa dhul qadiimi oo sideetan iyo labadii ah dhulkaasu sidaasuu ahaa dhulna labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii toddobaad ba isagana layga qaatay dhulkaas kale sharci ma ahayne dhul wuxuu ahaa angatay oo labadii kun iyo saddexdii angatay oo dhulka dadku hadda u yaqaan oo basiibku ahaa toban boos buu ahaa dhul angatay buu ahaa iina wareegsan oo aan ku wareegsaday derbi aas aas waxa loo yaqaano derbi waxaa la yidhaahdaa derbiga weynaan ahayna aas aas aha iigu wareegsanaa
ma dacwootay waa dacwooday waxaan u tegey degmadaan tegey waa ka dacwooday sharcigii dhulkan la tegey ayagii baa loo yeeray way diideen inay yimaadaan tirasaka saddex jeer baan tegey qaybta booliskaan u tegey boolis bay igu dareen oo meeshay tageen meel dhis dhisan oo cido degan yihiin boolis waxba kama qabanayo iskusoo duuduub oo dhulkaas degmana wax igama qaban boolisna wax igama qabanin sharcigiisii anigoo haysta baa laygu dul dhistay sidaasaana lagu haystaa haruun anigana saan isaga soo dabalaabanayay maxkamadda degmada iyo steeshinka ugu dhexeeyey waan iska daalay sharcigaygi unbaan haystaa sidaasaan uga sugtay maamulka waan la hadalnay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waan la hadalnay wuxuu yidhi guryo la kala dhaco xilligan ma jiraan hadday jiraanna dadka dacwadaas qaba hanoo yimaadaan waa la furdaa waa la furdaaminayaa waxaa jira gul waxaa jira laba guddi guddi uu isagu madax ka yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddi kale oo xalinta khilaafaadka dhulka iyo guddi kale oo maxaanku idhahdaa qaabilsan maaraynta iyo maamulka dhulka ma u tegtay guddiyadaas guddiyadaas dhulka oo basiibka warqad aan ku gatay baan ula tegoono warqad nootaaya aan sharci ahayn ayagaana ii sharciyeeyey markii horeona hadda wareejinahayey ayagaa ii sharciyeeyo waagay yimaadeen oo maxkamaduhu ka baxeen baan dhulka wareejiyey kan hadda tobanka boosa warqaday iigu sharciyeeyeen baan ula tego degmadu ii guyso ina maduulow iyo tenjil anilayaa guddoomiye degma ay ku saxiixan yihiin wax marka walaal wax isbedelayna male guddiga ay magacaabeen ay sheegahayaan waa kuwii horeon u tegi jirnay wax isbedelay ma jiraan madaxweyne ku-xigeenkuna inta dhib dhacaysay wuu taagnaa dee mindha adinka v o a laahaa mindha uu idiin sheegay wuu taagnaa inta dhib dhacaysay oo ummaddu isxaqdinaysay madaxweyne ku-xigeen bu ahaa ama kii ka horreeyey baa taagnaa ama isagaa taagnaa wuu xogogaal bu u yahay waxa meesha ka jira dhinaca kalena maamulka jubbaland waxay go'aansadeen in dhulkii ciidanku lahaa ee ku yaalay magaalada kismaayo gudaheeda loo sharciyeeyo dadka deggan dhulalkaasi oo lagu magacaabo oo basiibo ayaa haddaba ah kuwa muranada ugu badan ee dhulka ay ka jiraan guddiga arrimaha dhulka ee jubbaland waxay iyagu ku doodayaan in sharciga cusub ee dhulka iyo tallaabooyinka ay ka qaadeen xalinta dhulkuba ay shaqaynayaan guddigaasi waxaa madax ka ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxaana uu sheegay in shaqada guddigiisa iyo guddiga labaad ee xalinta khilaafaadka dhulkuba ay wax badan xaliyeen
haruunow dhulka ciidamada ay lahaayeen matalan magaalooyin xaafaduu isu bedelay dadkii baa degay magaalooyinka dee soddonkii sane oo qof walba meeshuu rabuu iska dhisanayo oon xaduuda lahayn meel kasta oo xara ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada iskuullaa laga hirgeliyey m c h aa laga hirgeliyey dadkii baa degay dabaqyaa laga dhistay qof walba waa qaatay marka intii aan ummadaas barakicin lahayn oo aan burburin lahayn oon dhihi lahayn beri bay dawladda lahaan jirtay in dadka dhulka loo nidaamiyo loo sharciyeeyo ciidamadina ay meelaha awalba soona militaar ama soona ciidan u qalma loo afteeyo ay dib u degaan matalan hadda kismaayo kasoo qaad saldhigii afartan iyo saddexaad bay ahaan jirtay haddana qeybta afartan iyo saddexaad weeye xarumaheedii o dhan saas markay noqdeen waxaanu dejinay dhul weyn oo jaamacadda lahayd jaamacaddina meel kaleanu geynay ayagana halkaasaanu dejinay marka waa waxa weeyaan markaanu xaaladda qiimeynay waa suurtagal waa noqon weydin hadda la yidhaahdo dib inta loo burburiyo dadkaana loo barakaciyo ciidamadii ha loogu soo celiyo waaye waxaa la sheegayaa inaad sabar looga cusub maamul ahaan samaynaysaan laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan in sabarloobo sabarloogooyinka cusubi dad qalad ah loo xukumayo dhul islamarkaana dad qalad ah ay ku qaadanayaan dhul aysan lahayn maadaama aysan jirin sabarlooyooyin sabarlooyinka aad samaynaysaan aysan jirin meel aad dib ugu laabataan oo tixraacaad ka soo qaadataan ood ku ogaataan ciddii iska lahayd dhulka haddaad ii sheegi karto hadda inaad haysataan dokumenti aad ku laabataan oo aad ka soo saxdaan tasdiiqisaan ciddii iska lahayd dhulka waxaa lai sheegay inaysan jirin haddaan been sheegaya waad ii sheegi karta
horta macruufa waxa weeyaan dadka sidaa ku doodayo waxaan umalaynayaa inay yihiin dad aan jeclayn inay nidaamka ku noolaadaan sababtoo ah dhulka sabarlooga leanna horta sabarloog cusub ma bixinayna sabarloogii hore yaan dublicaed u bedelaynaa qofka waxaan ka dhigaynaa mid digitaal ah sabarloogiisuu la imaanayaa hadday cidna ku haysanin kii baa loo cusboonaysiinayaa oo digital la gelinayaa oo qalabkan cusub oo maaragtay laiska arko oo dib dambe aan forgery loogu samayn karin ama aan loogu qabsan karin oo softwareka baan rabnaa inaan ku samayno annagaa sabarroog cusub ma bixinayna kiisina kama qaadayn kiisi unbaan waxaan rabnaa si cid kale oo sabarloog been intay soo samaysata aynagu qabsanin inaan u diiwaan gelino qalabka maxay ahayde qof walba uu maaragtay ku furan karo cidna koobiyeyn karin aan ugu samayno markaas lacag badanna lagamaba qaadayo fee yar oo dokumentiyadaas looga qaadaya oo safety ammaankiisa uu ku jiro oo lahaanshaha dhulkiisa inaan lagu qabsanin uu ku jirto baa laga qaadaya qofkii sabarloog haystay oo mid kale oo sabarloog been ah soo abuurtay uu ku qabsado maxkamadahaan u gudbinaynaa dhaar baa imaanayso markhaatiyaal baa imaanayo yaa deris la ahaan jira lagu aqoon jiraa imaanayso hadba dawladihii hoose wixii kasii nool ragga khabiiriinta ahaayo dawladihii hoose u shaqayn jiray oo odayaal hadda wada joogo inta ay ka garan karaan oo xog ah oo xog ha laga qaadan karaa la samaynayaa maxkamadahaasa ayagana cidda si xaqa uleh u xukumaysa cidda dukumentiga faalsada wadata oo qofkaa ku qabsatayna banaanka ka marinayso dhulka oo basiibka loo yaqaano macnaheed waxa weeyaan dhulkii ay dawladda hore bixinin soddonka sanana la degay kaana qofkii degan baa hadda loo sharciyeynaya si ay cid kale ugu qabsanin kii uu ka iibsaday kii hore u haystay oo cid kale ka xoogtaynde waxaa jira form f seven la yidhahdo oo khilaafaadka ah guddi baanu qabanay kow iyo toban ah akhyaar ah magaalo walba laga qabanayo oo criteria lagu xulay oo culammada ka mid tahay oo haweenka ka mid yihiin oo ganacsatada ka mid tahay oo aqoon-yahanada ka mid yihiin guddigaas ayaa gartaa gelayo labada qof kii ugu horreeyey booskaasoo qabsaday baa loo xukumaya kii ka xoogayna waa laga kacinaya waxaa laleeya adi booskan qof baa hortaa qabsaday ka guur horta sabarloog cusub waad bixisaan sababtoo asaad ii sheegtay dhul cusub oo dad aad siinaysaan ba ayaa jira sidaad ii sheegtay marka haddii aad dhul cusub dad dejinaysaan dabcan sabarloogna waad bixinaysaan cusub laakiin tan markaan ka hadalno sabarlooga lagu muransan sabarlooga hore oo aan u cusboonaysiinayno iyo warqad mulkiyad la yidhaahdo oo qofkan inuu dhulkaa leeyahay aan ugu cadaynayno si aan looga qaadanin oo ayna sabarloogii magaci sabarlooga milna waxaan u bixinay warqadda mulkiyadda laakiin ogow qof walba qofka xaq ugu lahaa un baan siinaynaa qofkii xoogay ma texgelinayno qofka ku qabsadana guddiyadaasaa kala saaraya marka laba qof hadday keensadaan laba sabarloog oy dhul ku doodaan maadaama aysan jirin meel loo laabto oo laga soo saxo midka xaqa u leh waxay ku xidhan tahay guddigaasi go-aankay gaadhaan guddigaa go-aankooduna waa aragtidooda qofka ay u qiimeeyaan wayna qaldami karaan soo sax maaha ser macruufow labaan kugu kala horta laba laba leyn baan samaynay dhulka la yidhaahda oo basiibka oo aan hori sharciga u haysanin waxaa xal ka gaarayo cidda leh guddiga xalinta khilaafaadka dhulka oo kow iyo tobanka xubnood oo waxgaradkii magaalada ka kooban oo annaga inaga madax banaan dadka isku qabsada dhulkaan anaaleh iyo anaaleh sabarloogan u haystaane waxaa go-aan ka gaaraya maxkamadaha oo heerar kala gedisan ah matalan haddii maxkamadda degmada gasho ku qanci waayo raxfaanku uu aadaya raxfaanka tu qaada maxkamadda saraa jirto maxkamaduhuna cadaynta ay dadkaas ku kala saarayaan waxay noqonaysaa hadba dadkii hore ugu shaqayn jiray dawladaha hoose oo haddaba maamulada ka mid ah inta ay ka og yihiin markhaatiyaashii deegaanku qofkaa deganaa wax kastoo baaritaan oo ayaga ku samayn karaan dhaartii ilaahay u baneeyey marka wixii dhul sharci isku qabsadana waa maxkamadaha wixii aan sharci lahayn cid isku qabsadana waa guddiga khilaafaadka weeye labadaba waa laba hay-adood oo dawladda fargelinteeda ka madax bannaan markaad sabar looga u samaynaysaan mid ka mida cabashooyinkan soo gaaray waxa weeyaan in mashruucan sabar looga samaynta ama bedelidda sabar looga hore inuu isu bedelayo una eg yahay mashruuc dhaqaalo lagu abuurayo sababtay saa u leeyihiin waxa weeyaan dadka qaar waxay noo sheegeen lacaga aysan awoodi karin in sabar loogada loogu sameeyo adaa ii sheegi kara laakiin dadka qaar waxay gaarsiinayaan saddex kun oo dollar jawaabtaada mayse dooddaas sax ma ahan horta kow dawladu ama nidaam meel ka jiraayo wuxuu xaq u leeyahay inuu dadka u nidaamiyo dhulka maxaa yeelay dhulka ilaahay baa le hadba waxaa mas-uul ka ah maamulkii halkaa ka jiro qof kastoo muwaadin wuxuu xaq u leeyahay inuu helo meel uu dego iyo meel uu tabcada iyo dhul uu wuxuu raba ka samayso marka horta annaga waajib dastuuriya ama waajib bay nagu tahay inaan dadkii u nidaamino dhulka oo siday u kala xoog badan yihiinna u kala qaadan dhibaatanayna ka abuurmin nabadgelyo xumanayna ka abuurin midda dakhliga waa mid iyadana aan xaq ugu leenahay maxaa yeelay haddaad dadka dhulku nidaaminaysid oo dokumentiye samaynaysid oo hay-ado khuseeya waxaynaysid ood amniga hagaajinaysid dadkaaga waa u baahan tahay inay iyagana fii bixiyaan lacagta saddex kun iyo midna maahan ay kuu sheegeen waxa weeyaan cidda sheegtay waa cid barbagando wada waxaa samaynay qiimaha ugu jaban matalan sabarlooga qofka guriga leh oo f dhulka afartan afartan lagu dhuftay lah degan waxaa laga yaabaa laba boqol oo dollar waxaan gaaraynin in loogu bedela nidaamkaas oo dhan marka sirfeyga loo sameeyo waxaa kaloo wadnaa master balaankii oo magaaladii waa casriyeynayna dib baan u nidaaminaynaa wadooyin baan ka bixinaynaa dadka weel kastoo waddo laga bixi waad garanaysaa nolol baa ka abuurinayso dukaamadii baa ka furmayo ganacsigii baa ka furmayo dadkii baad arkaysaa inay ishordegeen oo qofkii gurigiisi meel ugu maraba ayna jirin marka fii yar oo kala gegedisan oo biometric ku salaysan baa laga qaaday dhulqaha qof cusuboo dhul la siinayo sabarloog leh kii loo bedelayo kan oo basiib la siinayo intaba berid weto markaanu khidmadda dejinay oo aan aragnay inay culays jiro dib bay haddana guddiga intay u fariisteen baanu lacagtii fifty percent baan haddana tuurnay mas-uuliyiinta jubbaland waxay ii sheegeen in boqolkiiba siddeetan dhulka la degan yahay ee magaalada kismaayo lagu tiriyo inuu yahay oo basiibo halka boqolkiiba soddon keliya guryaha ay leeyihiin sharciyadii hore maamulku waxay bilaabeen inay bixiyaan sabarloogooyin cusub iyo inay tasdiiqiyaan kuwii hore waxaana dadweynaha laga qaadaa lacago kala duwan oo dadweynaha qaarkood oo danyarta ah islamarkaana degan oo basiibooyinka ay sheegeen inaysan awoodin xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur cabdulaahi dheere waxa uu ka mid yahay baarlamaanka jubbaland waxaana uu ka qayb galay doodihii ku saabsanaa sharciyada dhulka iyo xalinta khilaafaadka waxa uu ii sheegay in maamulku ay go'aansadeen inay khafiifiyaan lacagaha dadka laga qaado si ay sharci u samaystaan kadib markii ay cabashooyinku bateen dad waxa weeye waa dad sharciya sabarloogadii haystay dhulkii haystaa burburkii todoba iyo tobanki todoba iyo labaatankii sanad oo hadda burburka ahaa oo lasoo dhaafayso waddanka aynu soo marnay waxaa jiray dad badan oo iyagu guryahoodii lahaa oo u ka dhumay sharcigii matalan dadku waa la qaxay barakac badan baa ka dhacay todoba iyo labaatan sana dhulkan lagu dagaalamaya waad ogeed oo boosha babuucda u ahayd problemka soomaaliya bay ahayd meeshii lagu diriraayay marka waxay ahayd dadka dokumentiyadii isagoo gurigiisii garanayo oo dadka deriska ahaa sheegayaan buusan haddana wax sharciga qofkii uusan uhaysan oo dokumentigiisii dhuman maadaama marka aan jirin meel wax la raacayo wax la rabraacayo wax la sameeyey in dib loogu sameeyo marka sharciyad sabar looga loo siiyo qofkii uu soo doonto qofkii doonaya inuu samaysto gurigiisii sharci u samaysto sharciyadiisii iyo wixiisi ay ka dhumeen inuu soo doonto uu lambarkiisii sharcigiisii wixiisi la yimaado kabacdina markhaatiyaashiisii dadka deegaanku markay u cadeeyaan oo la yidhahdo gurigaan isagaa le qofkaan waa hebel waa nooca isagaa dhistay saas oo aha saas oo nooca sharciyadii baa loo sameynaya wax la siinaya sabarloogadii qiimaha marka lagu siinaya waa uu kala difan yahay booska dhulka cusub ama qofka la siinayo oo la siinayo ama qofka si sharci darra ah ku dhistay goobo dawladda oo meelo ku ismanaa saddexdaas qaybood baaba loo kala saaray gurigii dadka lahaayeen oo loo samaynayo qofkii meel dawladeed dhistay oo isaguna sharciyadiisii isaguna loo hao sharciyeynayo iyo qof oo basiibo dhul banaanaa qabsaday oo dhistay oo aan wax dokumentiya uhaysan oo isaguna loo sharciyeynayo saddexdaasaa loo kala qaado lacagaha laga qaaday haddaan wax yar ku laabto waxaa lai sheegay sabar looga cusub markii la samaynayo qofka saddex kun oo dollar in laga qaado haddii dhulka loo cabiraya lacagtu intaas ay ka badan tahay dabcan qofkii sabar looga hore u haystay oo lacagtu intaas way ka yartahay saan maqlay laakiin lacagtaas lacag aada u badan sooma dadku may awoodaan saddex kun oo dollar arrintaa waa ka hadalnay waa arrintaan kuu sheegayo weye arrintaa saddex kun oo dollar horta maaha lacagtu waxaan umalaynayaa booska guriga burbinti burbintiga waxaan umalaynayaa meelaha laba kun iyo xoogaa buu imaanayaa haddii marka sida ay yihiin noo sheegeen dadkii waanu ka hadalnay maqalihii ay khuseystay oo hay-adihii ay khuseystay iyo wasiiraday khuseystay iyo ilaa iyo madaxweynihii iyo kulligay baarlamaan waa ka hadalnay arrintaan kuu sheegayo weye oo in dadka culeyskaasi laga khafiifiyo oo ayan qaadi karin waa aanu gudbinay cabashadoodii dadka idaacadaha iyo telefishinadana waanu ka hadalnay oo sidaasaan u sheegnay annaga bulshada cabashadoodu wayna soo gaartay markiiba de waa dadaan ku dhex noolnahay oo dhinaan mas-uuliyiin unahay anagu haddana wakiiladii waxaanu nahay bulshada ruuxooda waana gudbina cabashada waana nala ka aqbalay in la khafiifiyo oo arrintaas dib loogu noqdo oo lacagtaasi ay tahay ay culus tahay ku culus tahay dadka
magaalada muqdisho oo kale boqolkiiba toddobaatan iyo shan kiisaska la hor keena maxkamadaha waxay ku salaysan yihiin muranada dhulka khubarada dhulku waxay ii sheegeen in magaalooyin badan oo ku yaala soomaaliya ay taasi kala siman yihiin caasimadda magaalada muqdisho sida kismaayo oo kale mid ka mida magaalooyinka laga cabsi qabo inay ka dhacaan muranada dhulka ee ugu culus waxaa ka mid ah magaalada baydhabo oo dhul badan oo magaaladaasi ku yaalla ay horey u lahaayeen milatariga soomaaliya dhulkaasi oo sannadihii ugu dambeeyey ay degaan rasmi ah ka dhigteen dadweynaha caadiga ah ee magaalada mas-uuliyiinta magaalada baydhabo waxay galka baarista u sheegeen in boqolkiiba sagaashan iyo shan dhulka baydhaba aanay lahayn dokumenti tixraacna aanu jirin waxaa intaasi dheer in xilligan magaalada baydhabo aysan lahayn hay-ad dhulbixineed waxaana kiisaska dhulka iyo muranada xallintooda maamula nootayooyinka oo aqoonsi ka haysta maxkamadaha magaalada nootayooyinka sameeya sugnaanshaha dhulka baydhabo waxaa ugu weyn nootaayada xaqsoor waxaana maamula doctor xuseen iskow xuseen qofka ama dhulka loo sugaayo waa inuu ugu yaraan saddex qof oo la garanaayo hantama guurtaan leh oo magaalada inuu dhulkaas inuu leeya u xaqiijiso markhaati saddex aan ka yarayn la helo dhulkii la tago lasoo cabaro dadkii deriska xog la weydiiyo waxay dhan marka isku raacnin qofkan uu leeyahay wax barbaleen aan ka taagnayn oo dhulkaas shaksiyadiis uu leeyahay ama dhul oo milki aan kusoo garay ama uu gatay ama si uu ku yeeshay ay sii caddeeyaan kadib aa loo sameeya documenti markaas documentigaas si wada jiraa loo sameyna documenti keligeed nootay haqsoor ay sameynaysa ma waa barnaamij oo guud oo si magaalada mustaqbalka loo badbaadiyo ay tahay maadaama dad badan ay ku nool yihiin oo dhulkiin aan documenti aan lahayn waxaad iga warantaa dhulkii milatariga uu lahaa maxaa ku dhacay dhulkii milatariga magaalada waa inta ugu badan hadda la degan yahay waa dhul iska furnaa ama dhul oo military lahaa waay marka maadaama magaala magaalo military ahaan jirtay badanaa waa la dega dhulkaas waa iyo dhulkii wasaaradaha ay lahaan jireen iyo haddan guryo sharaa laga wada dhistay waa la wada degay marka wax banaan oo hadda oo oo oo dawlad u madax banaan waa yar yihiin marka laga reebo eelboorka wax oo yar oo ku wareegsan maahane dhulkii ugu badnaa oo oo iska banaana oo military ay lahaan jirin waa la degay degaan waay marka maxaad ka yeelaysaan dhulkaa dawladeed ee la degay dhulkaas waa hadda marka noota aksoor iyo iyo iyo maamulka degmada iyo maxkamadaha ay ka wada hadlayaan waxaa la yidhi inta ugu badan dhulkaas waa la bixin doonaa sida ay u badan yihin maadaama oo milatarigii magaalada dhexdeeda aan soo geli karin meeshaana waa dad badan ay sii degeen marka wixii oo oo basiiba ana si gaar in loo loola macaamilo wixii dhul caadi ahaana si kale loola macaamilo laakiin barnaamij laisku ogsoonyaha waay marka wax yar ay reebi doontaa dawladda inta ugu badan dhulka in la bixin doono laisku afgartay haddii aan wax ka bedelin madaxweyneha cusub imaan doono haddii aan wax ka bedelin waa barnaamij oo muddo laba sano lasoo waday oo budget ahaa oo marka barnaamijkaas oo wax badan la iska kaashtay oo cilmaadiinka wax laga weydiiyey oo malaaqyadii wax laga weydiiyey oo dadkii kale siyaasiyiinta iyo ganacsatadii wax laga weydiiyey haddii kale magaaladii oo basiibaa laga guura hadii lawaa boqolkiiba toddobaatan ama sideetan magaalo waa laga guuraba marka dadka hadda degan baa loo sharciyeyn doonaa saasaan u gartay a dadka hadda deganaa loo sharciyeyn doonaa marka dawladda hoose awood u leh inay wax ka qaado ama si toos ay usiiso marka waa sharci guud hadda oo loo sameyn doono wa intuu leegyahay dhulkaasi baaxad ahaan dhulka hadda waa magaalada horta magaalo weyn ay noqotay marka sidii waagi hore maa magaalo ballaaran waay marka dhinacyo badan ay gaartay marka waa hadda dhul oo la qiyaasi karaa hadda magaalada adi boqol kiiba toddobaatan gadaal ama in ka badanaa la degay marka boqolkiiba konton ugu yaraan waa dhul obasiibo u badnaa waay obasiibooyinkana way kala yihiin marka dhul iska banaanaa oo waxba aan ku dhisnayn iyo dhul wax ku dhisnaayeen waay marka intii wax ku dhisnaan badanaa way badbaadeen laakiin intii aan wax ku dhisnayn oo kuwa la degay waay okay waxaad wax yar iga sheegtaa marka isqaqabsiga aad ka hadashay maxaa ugu badan oo dadku isku haystaan waxa ugu badan ay isku haystaan dhulka waay dhulka markaa qofna horey u joogay mid kale hadduu yimid marka markay isqabsadaanna marka wax lagu kala saari kara ma laha marka waxay u badan tahay waa sida soomaalida ay dhahaan ku ku qadimaysi bay u badan tahay marka maxkamadiina badanaa go-aanka ma gaari karaan laakiin guddoomiyaha maxkamad sare markuu yimid hadda wax badan uu ka bedelay marka guddi oo waxaa jiro oo dhulka loo xisaaray oo dadkii hore magaalo siaan u aqoon jiraa jiro marka madaxweyne cusub oo imaan doonana waxaan ka rajaynayna inuu arrintan wax badan uu ka qaban doono magaalaha haddii wax laga qaban isqabqabsigeedana ma dhamaanayo marka sharcina ma lahan dhulkii marka waa turbulenkeed waa inta ugu badan bay dh dhibkeed waa dhulle wa adiga maadaama nootayada aad joogto toddobaadkii ama bishii oo kale imise kiis ama guri ama boos oo lagu muransan yahay baad aragtaa oo kusoo marta aniga inta meesha aan joogo toddobaadkii adi waa inta isoo marto oo warqadaha u sameyno siyaasha maxkamada ay u wataan maadaama anaga meel nootaay wax lagu qora ay tahay marka toddobaadkii toban labaatan shan marmar way kala duwan yihiin laakiin maalin kasto maxkamada dadka kama dhamaada maalin kasta marka maxkamada aad tagtid dad way joogaan inta ugu badan laisku haystana wax kale uma badna waa dhulle waa inta laisku haysto oo magaalada laisku qabqabsado oo maalin kasta laga wada hadlaya inta inta maxkamada la geeya inta banaanka lagu hadlinaya ka badan
guryuhu ma qaaliyoobeen markaad guryaha hadda gurigii venti ber venti labaatan mitir dhinac walba ah imisaa la siiyaa toban sano ama labaatan sano ka hor imisuu ahaa ama xilligiisi aad bare waa guryaha baydhabo hadda marka la fiiriyo magaalooyin badan ay ka qaalisan tahay magaalada xamar marka laga reebo meelaha faras magaalaha iyadaa ka qaalisan marka magaalada hadda kuwa guryaha venti ber venti ma ahana kuwa kale xataa qolalka yar yar oo magaalada shan mitir ama afar mitirka boqolkun ku dhawaad kala gato marka meelaha deegaankana haddii dhulka oo aan aan fogeyn oo magaaladu ku dhow yahay boqol kun konton kun marba soddon kun labaatan kun sida istraatiiji u yahay iyo wadooyinka uu saaran yahay saas oo kale waa marka magaalo dhulkaas aad qaali u yahay waa marka magaalooyinka kale a u fiiriso marka magaalooyinka kale way ka duwan tahay maadaama oo dadkan reer koonfurkan ay u badan yihin magaaladan maalgashi badan iyo dhaqaalo badan ay geliyaan marka dhulkeeda qaali waay marka hadda toban sano ka hor dhulkii waxba aan joogin oo aan la rabin hadda waxaa laga yaaba inuu booska uu joogo labaatan kun soddon kun uu joogo marka wax badan isbedelaa jiro
magaalo kale oo ay ku badan yihiin xeryaha milatariga oo ay haatan dad badan degeen islamarkaana sii fidaysa waa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug dhuusamareeb waxay kaga duwan tahay kismaayo iyo baydhabo waxay leedahay diiwaan ay ku qoran yihiin lahaanshaha dhulka oo ay qortay dowladdii hore ee maxamed siyaad barre dokumentiyadaasi oo ay badbaadiyeen muwaadiniin magaalada ka soo jeeda inkastoo maamulka galmudug uu ansixiye sharciga dhulka haddana maamulka magaalada dhuusamareeb weli ma aysan bilaabin bixinta sabarloogooyinka xasan tahliil cusmaan waa xoogayaha dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb diiwaanku diiwaan yar maahan ilaa sideed boqol oo kun meelahaas camal oo qoysaa ku jirta kolley dhulkii cabirka ahaa oo saxda ahaa xilligii talyaaniga wixii ka dambeeyey oo dhan baa ku jira laakiin xilligii talyaaniga kuwo aho waxaa jira baasabo abaalka sabarloogooda uu talyaani yahay laakiin ayagana aqoon dadkii hore oo yaqaaneen magaalada qaar badan baa ku dambeeya qaybtii dhulbixintii oo kalea joogta dhulkaanu saas ayuu ahaa jiray iyagaa yidhaahdo looga dambeeya sabarloogoodu maadaama uu talyaani ku qoran yahay haddana barnaamijka dhulku waxaad moodaa xoogaha xalkiisu wuu soo ficnaanayaa laakiin ayaantii hore aad iyo aad baa loogu waashay maadaama magaalada hal mar inta dowladdii galmudug iyo maamulkii ka jiray meesha inta laisku daray wixii dhammaa dadkii iftiin usoo baxay qof walba waa soo orday iyadoo dhulkeeda meelo ku yaalay aan xataa xaqiiqa uhayn sabarloogna aan wadinay jirin meesha aanan deganaan jirnay ayaanta hore waa laisku wareeray laakiin hadda xoogaa halka dhulku waa noo dhadhawaaday dhulkii hore oo xilligii dawladdii la baxshayna dadkii say u badan yihiin dhulkooda way aqoonsadeen waa heleen warqada caddaynana way heleen midka dambe oo dawladdii kabacdi la degayna waxaan rabnaa nidaam iyo city balans u samayno oo wadooyin fiican ka bixino oo oo bilicda caasimadulhaajirka ka abuurno markaa kabacdina ayagana u sharciyano sabarloog siinaan rabnaa insha allah haddii marka sabarloog aada usoo saartaan qof tusaale ahaan dhul aad siisaan ama uu iibsadaba laakiin sharcigii loo soo saaro oo uu yimaado qof kale oo sheeganaya dhulka maxaad ku kala saaraysaa horta waxaaba muhiimadu tahayba dhulku waa dhowr aa hadda lagu haystaa dhul aan xaqiijin lahayn oo aan baarisinta lagu sameeyo xaqiijin fiican lagu samayn annagu horta maba sii haynaba sharci sii mayno nootayaanu dirayna soo baaraan leenahay barnaamijkaas kiiskay daba kaca kiiskii maray daba kacdo nootayadu ay soo xaqiijiyado waxaas nidaamkiisa soo saxdo kabacdi dawladda hoose shabarlooda inay sida way ku qasbanaaneen laakiin dhulkii la baxshay oo hore oo dhan waaba haynaaba faylo loogu jira waaye waxaad marka tusaale iga siisaa waxaad tidhi intuusan maamulku iman dhibaatooyin baa jiray oo waa laysku wareeray hal iyo laba iga sii waxyaabihii dhacay kiisaska dhacay iyo kuwa aad xalliseen hadday jiraan iyo kuwa aydinaan xallinba si bal cashir looga qaato horta dad meeshaan xilligii burburkii dadka soo u badan yahay waa lagu kala qaxay markii lagu kala qaxay oo qolo walbaa meel u qaxday dad aan soo laabanaa jira oon dibba usoo laabanba dhulkoodii marka dhul banaano ba iska ahaaba xilligii dawladdii dhexana sabarloogyada dhulka waxaa dadka ugu oolin jirtay lix bilood qofkii aan ku dhisan inuu ka milki guurayo dhulkaas oo sidii la raba loo isticmaali karo marka dhulkiiba banaana dawladdii dhacday dawladdii markay dhacday qofkaanu sabarloogii u la qaxay ama waaba ka gustay oo gurigii ku gustay way iska tageen qof kastaa huba marka markii la yidhi meeshii dowlad goboleedkii galmudug caasimadiyaa meesha laga dhigay dhulkeedu wuu qaaliyoobayaa haddii ilaahayba kuu samoogol yahay maadaama dhulkeeda uu qaaliyoobayo meesha waxayba noqotaba qofkii boos ku laheed oo dhan waa iska soo xaadiriday dhinka wuxuu marka dadaa guryo dhisan oo la yaqaano sabarloog yalaho ilaa dawladdii maxaa siiyaad barra dhisnaaya dad inta yimaadeen oo faraha ku taagseena dhaan annagaa iska lahaa jirnay kabacdi baaris badanaa la sameeyey dadkuna maba ku baraarugsanaynba in la hayo diiwaankii dhulka dhulbixinta waaxda dhulbixinta xilligii dawladii dawladdii dhexe ay wax ku qori jirtay in la haayo maba aysanba ku xisaabsanan lamaba soconba sabarloog la-aanna waa ku yimaadeen marka isqaqabsi badan oo xagga dhulka aha yimid kaasoo ku saabsanaa in aqoon la-aan aan qof walba hubaysa dhulkeedii aqoon caddayntii bayinadiina aysan haysan oo aysan haysan warqadii caddaynaysa sabarloogaada dawladdii dhexabsiiday qof walbaaba jihooyinka sheegaysay dariska sheegaysa jaasasa wixii ka xiga sheegaysay ayadoon qof kastaa huba aysan haysan ay timid kumana baraarugsanayn in faylkii yaallo waxaa dhacday marka iska qabsi badan oo xagga dhulka qof walba meeshaanan lahaa jiray meeshaanan lahaa jiray meeshaanan lahaa jiray waana iska danni mala waaye marka adugu ayaantaas arrintaasaa timid kabacdina dibaa loo baaray qofkii heer waxaan gaarnay guddi inta u samaynay la yidhaahdo guddiga dib uhabeynta sharciyada dhulalka oo waaxda dhulbixinta hoos taga inta loo magacaabay guddigaas ay soo baareen dhulkii oo qolo walbaba la yidhi soo baara dhulka qof kasta oo tidhaahdo dhul sheegata iyaga loo diro oo ay markaas inta guddigaa u tagaan guddigaas usoo baaraan hadday dhul leeyihiin iyo haddaysa dhul lahaynba qof walbaa dhulkeeda meeshuu yaal oo ku yaalay markaa kabacdi inta lagu daro inta lagu daro cabirayaal la geeyo la yidhaha dhulkaaga halkaanu ahaay cabirkiisa kuu qoranna intaanu leegiya loo cabiro intaas ayaan kabacdi xalkeeda ku gaarnay marka barnaamijkaas maxkamadii iyo guddigaas iyo dawladdii hoose iyo booliska wada shaqeeyaya wixii dhamaa waxay noqdeen markii dambe wax iska soo xalismayba hadda markaad hawsha cusub bilowdaan qofka sabar looga cusub oo buuxda loo soo saarayo maxaa laga qaadi doonaa kolley waad kasii fikirteen kolley qaymaha hadda ka hor aan ka shaqaynay qaymaha hadda saa u badan maba ahaynba qofkii dhulkiisa la baar macnaha dhulkiisa la baaro sabarlooga hore uga lumay ee sabarloog cusub loo sameynayo qadar yaroo adugu markay na loogu badato afartan doolar camal ah aa la rabaa in laga qaado qarasha waaweyn laga qaadi maayo afartan doolar oo qoraalkaas un dadka waxa wax qoraya iyo wax yaroo qasnada ku dhacayo oo nuucaas camal ah iyo qoradan qoraysa wax yaray ka qaadayaan oo kaatimiinta oo wax qoraysa unbaa laga qaada afartan doolarna anagu ku qaymayna markii hore welina lama bilaabin wax laga bedeli doonana lama yaqaano iyo wax lagu korri doono wax laga dhimi doono midna
dhinaca kalena maamul goboleedka puntland ayaa shalay soo saaray amar lagu joojinayo dhammaan dhismayaasha sharci darrada ah ee lagu sameeyo dhulka ay dowladdu leedahay su-aashuse waxay tahay sidee ayaa maamulada soomaalidu ay u xallin doonaan dhulalkii dadweynaha ee tobannaankii san ee lasoo dhaafay ay degeen dad rayid ah kuwaasi oo la sii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray